إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga ee alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday askarta dowladda federaalka ee heysta degmada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose shil khasaare geystay ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka baay waxaa laga dayrinayaa xaaladda gabar yar oo ay horraantii bishan muqdisho ku dhaawaceen ciidamada dowladda federaalka waaliga shabeellaha dhexe ayaa ka hadlay mashaariic horumarineed oo ay gobolka ka fuliyeen iyo dhibaatooyinka heysta ciidanka burundi ee gobolka meelo ka mid ah fariisimaha ku leh mid ka mida culimmada soomaaliyeed ayaa ka hadlay fadliga ku jira tobanka maalmood ee ugu horreeya bisha dulxija turkiga ayaa lagu soo warramayaa in askar soomaali ah oo u daabulaya libiya si ay uga qayb galaan dagaalka ka socda waddankaas weerar ka min ah oo ka dhacay dalka afghanistan ayaa lagu dilay askar ka tirsan xukuumadda kaabul ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo arbaca taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay kowda bisha dulxija sannadda kun afar boqol koow iyo afartanka hijriyada dhanka kalena waafaqsan laba iyo labaatanka bisha toddobaad sannadda laba kun iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday askarta dowladda federaalka ee heysta degmada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose wararka ka imaanaya jannaale ayaa ku warramaya in xalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar ku qaadeen fariisin ay ciidamada dowladda federaalka kaga sugnaayeen degmada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose weerarkan oo dhacay habeennimadii xalay ayaa la ogeen khasaaraha ciidamada dowladda federaalka lagu gaarsiiyey waxaana tan iyo markii ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka yimaadeen degmada jannaale ay la kulmayeen weeraro toos ah iyo qaraxyo kuwaas oo ay khasaare kala kulmeen shil khasaare geystay ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka baay haashim cabdinaasir ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya wararka naga soo gaaraya degmada buulo fulay ee gobolka baaya ayaa sheegaya inay halkaa ku dhinteen laba qof qaar kalena uu dhaawac soo gaaray kadib markii ay isku dhaceen laba mooto oo ay dadkaani saaraayeen shilkan ayaa wuxuu dhacay maalintii shalay qaar ka mid a ehelada dadka ay wax soo gaareen ayaana ka warramay inadeer dhacdo horta biidin illaahi waayo dacadka si wanaagsan qurax badan baa ilaahay nagu nabadberisi dacdee shan saac iyo meelahaas waktigii ahayd in ilaahay maqaadirtiisa wadanka ka dhacday oo laba mooto ayaa isku dhacday marka adigu laba ruuxna waa ka naf waayeen dad badan oo dhibina waa iska jiraan alxamdulilah inta kale ilaahay ama hadda shukri leh marka waa iska roonyin aadaan u roonay hadda ilahay waa noo gargaari dhibaatadii meesha ka dhacday isii loo badbaadin isma leh oo badbaadadaa tiri badan ma hadda ilaah baa leh walaalow dhacdadaas waxaan ku qiyaasi karna ma leh biidin illaahi ku dhacday laakiin waxaa intaas zaa'id waa mas-uuliyad xumo dad gaariga u wada wareegis lugtiisa gaari karin baad gaari loo dhiibay horta aafad meeshaas ay ka ballaabatay laakiin wixii kale biidin illaahi waaye sanadkan waa iska shaqaysanayn dhibaato ma jirin hasi ahaatee dad aan mas-uuliyad ka hadli karin baa wax loo dhiibay mas-uuliyad humo baa horta filaynaa laakiin amarka ilaahay iska leh amar ilaah baa wax ka dhaaci doonaan waxna ka baaqanayen aa horta taas ilaahay qutrus waayo waaba dhacdee aa reedwaana ilaahay ninkii badbaaday waa badbaadsan yahay ninkii kalena
sidoo kale mid ka mid a howlwadeenada isbitaalka buulafuulay ee la dhigay dadka dhaawacyada qaba ayaa ka warramay sida ay wax u dhaceen iyo gurmadka degdega ah ee ay u fidiyeen dadkan ay wax soo gaareen calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu degmada buulafulay silba wuxuu ka dhacay meel aansaa magaalada ay ka fogeen dhinaca bari e laba mooto saddex lugaadliya isku dhaceen dadkii saarnaa wax kusoo gaareen laba iyo toban qof bay ahaayeen laba ka mid e way dhinteen wiilii gabar way dhinteen laba ka midana way jabeeno midna gacanta lugtay ka jabtay wiilna gacantuu ka jabay kuwa kale way iska murqacdeen kuwana way murxadeen qaar ka midana way shoogeenoo alxamdulilah de isbitaalkay jiifaan dhammaantoodana waa lala tacaalay kuwii geeriyoodana de waxaa loo dhaadhiciyey xaggii qabuuraha isticmaalka mootada ayaa waayihii dambe kusoo badanayay geyiga soomaaliya inkastoo shilalka qaar marka laga soo tago qadarka allah loo sababeeyo qaar ka mid ah wadayaasha mootooyinka oo xirfadoodu hoosayso waxaa laga dayrinayaa xaaladda gabar yar oo ay horraantii bishan muqdisho ku dhaawaceen ciidamada dowladda federaalka warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya abuubakar ibraahim geedi faadumo mawliid xaaji waa gabar yar oo ardayad ahayd islamarkaana aan weli qaangaarin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa dhaawac culus ku gaarsiiyey muqdisho horaantii bishan julaay munaasabad madaxtooyada ka dhacaysay uu khudbad ka jeedinayay madaxweynaha dowladda federaalka darteed ayaa rasaas badan loo riday xilligaas taasoo ay ku dhinteen dhowr qof halka ay ku dhaawacmeen tobannaan kale oo ay ka mid tahay gabadhan yar iyadoo isbitaalka ku jirta ayay ka warantay xaalkeeda buuqa khudaaraha hooyadii u doonaya laba ciidan isdagaalayso xabada kasoo baxdaani u dhacda xabadka ee gasha laf dhabarka iyo joosa lugaha ani maqaadi kara waa lii laabaa hadan waa la ii toosiyaa ani dhaqdhaqaaq malahan ani isbitaal dibidaliigeeya arwa soomaali isbitaal ku yaa dhabarka wax kama qabo karin ay dhaheen markaan dhabarka meeloo ku kabsanaa baahanahay
sidoo kale hooyada dhashay faadumo ayaa sharaxaysa dhibaatada ay la kulantay gabadheeda anuu omalahay adeeg ii doontay iskoolay ii dhiganaysay galinka dambey dhiganaysay iskoolka subaxiinana ii saacidaysay iyadoo isbitaalka taalaa lee soo wacay isbitaalka markaa tagnayna waxba kama kaqarinay dhaheen laftu way jaban tahay ciidankii saas iga yeelina ilaa hadda meel laguma sheego hataa isbitaalka taaba ii geen weeyey idoo wadada ku rafaadsanaa ummada ii geysay isbitaalkii ashaan gabaraa iigu wey inay caawiyaan oo garabisiiyaan ashaan gabar waxba iigu qaban karaan hadda iiga wax ii qaban karin hataa soomaalideen kaleenta oo ay caawin karaan ay caawiyaano qoyskan ayaa madaxda dowladda federaalka ka codsaday inay ka caawiyaan caafimaad dhanka dibadda ah maadaama ay ciidankoodu dhibkan geysteen laakiin ma jiraan wax jawaab ah oo la siiyey maxaa yeelay waxaa isbitaalada dowladda federaalka jiifa saraakiil iyo ciidamo dhaawac ah oo dalka wax looga qaban waayey sidoo kalena la dhoofin waayey bulshada magaalada muqdisho ayaa ah kuwa baylah u ah ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye iyagoo haddii la dila ama la dhaawaco aanan xuquuq lahayn shalay ayay ahayd markii ciidanka dowladda federaalka ee inta u dhexaysa muqdisho iyo afgooda ku dileen wiil dhallinyaro ah waaliga shabeellaha dhexe ayaa ka hadlay mashaariic horumarineed oo ay gobolka ka fuliyeen iyo dhibaatooyinka haysta ciidamada burundi ee gobolka meelo ka mid ah fariisimaha ku leh warbixinta warkaasi waxaa inoo soo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamac weliga wilaayadda islaamiga ee shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise oo koba ku tukaday oo u warramay idaacadda islaamiga ee alfurqaan ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey mashaariic kala duwan oo wilaayadu ay ka fulisay deegaano kala duwan oo gobolka ka tirsan waxa uu sheegay in allah uu ku guuleeyey in amniga dadka muslimiinta ay sugaan islamarkaasina ay juhdi badan ku bixiyeen fidinta dacwada sheekh yuusuf sheekh ciise kobanka tukada waxa uu sheegay in ceelal horle laga qoday deegaano gobolka ka tirsan islamarkaasina magaalooyinka qaar horumarro kala duwan laga sameeyey iyadoo dadku deegaanadooda ay maal gashanayaan geesta kale sheekh yuusuf sheekh ciise kobanka tukaday waxa uu ka hadlay kadeedka ciidamada shisheeye ku heysta gobolka shabeellaha dhexe horta su-aashaada ah waxaa haystaa ciidan burundiga qayb kamida walaayada iyo in staff loo noqdo ayaga man wixii shidaal iyo u socdo dad kale ay u gudbiyaan waxaa waaye runtii wa ayada lafteeda u baahan muraaxada u baahan ciidankaasu waxaa la dhihi karaa ciidamo buruundiga ayaa meelo ka mid ah maamulka carqaada ku haya oo degan waa la dhihi karaa laakiin wax haysi la yidhaha ma jiraan dhowr meelood ay degan yihiin shan sano ka badan ayna degan yihiin maca daalika goor ugu dambaysa hadda inay ama soo baxaan ama wax qabtaan ama dad maamulaanna ma jirto cidna uma tagto cidna kama tala qaataan godkaasay ku jiraan markii mujaahidiintu ay waqti u helaano ilaahay u fudeeyana waa lagu garaacaa waddana ma maraan marka dadkaasi haddaba dad wax haysta maaha dad ayaga la haysta waaye waana dad maogtahay siyaasado ka waaweyn oo ay dadada ka riixayaan iyaga dad burundi iyo uganda wax ajandaha hadda iyagu ay soomaaliya ka yeelan karaan ama ay ka leeyihin ma jiraan nimankaas marka ayaga isaga tacbaana halkaas asigoo ka hadlayay ciidamada burundi ee meelo kamid a gobolka shabeellaha dhexe ku sugan islamarkaasina dhowaan bilaabay in ciidamada dowladda federaalk ay ku amraan in saadka ay usoo gelbiyaan waxa uu sheegay in ciidamada soomaalida ee shisheeyaha la shaqeeya uu dhiigoodu raqiis yahay taasina ay keentay in shisheeyuhu uu miciinbido in uu iyaga ka dalbado inay saadka u waardiyeeyaan markii xaaladdu ku adkaatay waxaa marka la jira midaan ah in maanta nimankii soomaaliyeed ee murtadiinta ahay inay maciin bidaan ee ay dhahaan anagu ma bixi karne ee adinku baabuurta noo waardiyey shidaalkii wax noo soo gudbiya oo weliba meelo manaadiq yar yar ah oo sida baclacdiyo agaarkeeda ah oo meelo ay lix toddoba sideed meelood ay ka degan yihiin sideed kilomitr dhulaan dhamayn kilomitr u degan yihiin ay ku nabadgeli waayeen markaase waxay keentay inay dhahaan soomaalidii lagu laayo maadaama aysan ahayn dad xisaabtamaya waa dad raqiisa waa dad dadkoodii iyo dalkoodii iyo diinkii waalidkood u qabanaya nimanka restaran kusoo duulay marka iyagaa raqiisa asbaabtaas daraaddeed wey waxay hadda istaaf uga dhigteen iyo in ay nimankan ka caajiseen kana niyad jabeen dagaalkii ay naceen haddana amar ay uga baxaan dagaalkana inaysan lahaynoo macallinkiinkaala ilaa ay la noqoto iyaguna waxay ka mustawaron yihiin kuwan waddanka u dhashay ee ummadda baabi'inaya ee hoogga ummadda soomaaliyeed ah gobolka shabeellaha dhexe wuxuu ka mid yahay meelaha ciidamada shisheeye ay duulaanka ku joogaan laakiinse sidaas oo ay tahay kuma nabad galaan waxaana xusid mudan in marar kala duwan lagu qaaday weeraro qaar badan oo iyaga ka mid a lagu laayay mid ka mida culimmada soomaaliyeed ayaa ka hadlay fadliga ku jira tobanka maalmood ee ugu horreeya bisha dulxaja warkaasi waxa inoo soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi xilli maanta ay ku beegan tahay kowda bisha dalxaj sannada kun afar boqol kow iyo afartanka hijiriyada ayaa sheekh cali cabdulaahi cali katiin oo ka mid ah culimmada diinta islaamka wuxuu ka hadlay fadliga ay leedahay tobanka maalin ee ugu horeeya ee bishan sheikh ayaa sidoo kale raaciyay qaabka ay muslimiinta uga faa'iidaysan karaan xilligan ugu soo wajahan waa bisha la yidhaahdo dulxaj ama soomaalidu taqaana carafa bisha carafo tobanka ugu horeeya waa maalmaha adduunka ugu fadliga badan camal la sameeyo tobanka maalmood maalin ka mid ah wax fadli iyo wanaag ku gaaraya ma laha walidaalika maalmahaasi inay fadli badan yihiin darteed buu rabbi subxaanahu wa tacaala qur-aanka dhexdiisa ku dhaartay allah wuxuu yidhi walfajr walayaalin cashr allah wuxuu leeya waaga ayaan ku dhaartay dhalashadiisa iyo habeenno toban ah sida aimada salafka ibnu cabaas iyo zubayr iyo mujaahid iyo keyrkoodba ay mareen layaalina cashintaa la sheegayaa waa cashru dilxija bisha carafo tobanka maalmood oo ugu horeysa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku dhaarta maalmahaasi mama aad u qiimo badan ruuxa muslimkaa loo baahan yahay inuu daaco ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku cambiro tasbiix iyo takbiir iyo towxiid iyo qur-aan akhrin iyo soon iyo jihaad iyo sadaqa iyo khayr uu samaysto maxaa yeelay cibaadaadka xilligaa la sameeyaa waxay ka khayr badan yihiin xilliyada kale walidaalika nabiga sal alla alih wasalam xadiidka bukhaari uu soo saaray min xadiidi ibni cabaas radia allahu tacaala canhu nabigu wuxuu leeyay sal alla alih wasalama maa min ayaamin alcamalu asaalixu fiihinna axabu ila allah min hadihi alayaami alcashr faqaaluu yaa rasuula allah wala ljihaadu fii sabiili illaah faqaala wala ljihaadu fii sabiili illahi ilaa rajulu kharaja binafsihi wamaalih falam yarjic min dalika bishay nabigu wuxuu leeyahy sal alla alih wasalam maalmahan tobanka ah camal wanaagsan oo la sameeyo alla ka jacayl badan yahay ma jiro maalmahan camalka la sameeyo ee wanaagsan allah subxaanahu wa tacaala aada buu u jecel yahay saxaabada marka waxay yaqiineen jihaadka iyo fadiilada uu xambaarsan yahay iyo sida u sarreeyo oo qur-aankuna in badan ka warramay nabiguna sal allahu aleyh wasalam axaadiistiisa aada uga warramay dadka jihaadka ku jira iyo fadiilada ay leeyihiin markaa su-aal weydiiyana waxay yidhaahdeen maalmahan camalka wanaagsan ee la samaynaya alla uu jacayl badan yahay xataa jihaadka ma kasii fadli badan yihiin markaasuu nebigu sal allahu aleyh wasalam xataa jihaad ma gaari karo loo dagaalamay litakuuna kalimatullaahi alculyaa ilaa hal qof baa laga soo reebay qofkaas hadda wax gaaraya ma lah waa qof naftiisii iyo maalkiiba jihaadkii ku bixiyey oo u baxay jihaadkii aaday waxna aan la soo laaban oo naftiisina ay ku tagtay maalkiisina uu ku baaba-ay maalmaha allah waa kuwo sii kala fadli badan dhanka cibaadaadka diinta islaamka ayaana in badan oo ka mid ah fartayna ugu fiiqday kuwaasuu ku habboon inaynu ka wada faa'iidaysanno turkiga ayaa lagu soo waramayaa in askar soomaali ah uu u daabulayo liibiya si ay uga qayb galaan dagaalka ka socda waddankaasi sida warbixinta warkan uu ku eegayo maxamed ciise dowladda turkiga ayaa bilowday in ciidamo calooshood u shaqaystayaal soomaali ah oo lagu tababaray waddanka qatar inay u qaado dalka liibiya si ay uga qayb qaataan dagaalada ka socda gudaha dalkaasi ciidamo soomaali ah oo gaaraya boqolaal islamarkaana tababar ku qaadanayay saldhig militari oo ku yaala duleedka caasimadda qatar ee dooxa ayay wasiirada difaaca ee dowladda turkiga iyo qatar dhowaan tababar usoo gabagabeeyeen wasiirka difaaca ee dalka turkiga ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay ciidamada cusub ee dowladda qatar ay soo saartay isagoo dhanka kale carabka ku dhuftay in dooxa ay saldhig u tahay tababarka ciidanka soomaalida islamarkaana halkaasi lagu diyaariyey ciidamo ka qayb qaata dagaalka ka socda waddanka liibiya ciidamadan soomaalida ah iyo kuwa suuriyaanka ah ayay dowladda qatar iyo turkiga u adeegsan doonaan dagaalka ka socda waddanka liibiya iyadoo ciidamadaasi la siiyey dhalashada waddanka qatar iyo turkiga warbaahinta sky news ee taageerta imaaraadka iyo maamulka ali sacuud ayaa sheegtay in turkiga uu mar sii horreysay dalka liibiya u diray ciidamo ay tiradooda u dhexayso saddex kun iyo shan boqol ilaa saddex kun iyo sideed boqol si ay taageero ugu fidiyaan xukuumadda alwifaaq ee dagaalka kula jirta dagaal ooga khaliifa xaftar turkiga oo ay ciidamo ka joogaan liibiya ayaa galaangal ku leh dalka soomaaliya oo waxay taageero xooggan siisaa dowladda federaalka waxaana suuragal ah inay adeegsato maleeshiyaad soomaali calooshood u shaqaystayaal ah si ay ugu horeyso dagaalka daba dheeraaday ee ka socda dalka liibiya halka warkan oo idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan ugu dambeyntiina weerar kamiin ah oo ka dhacay dalka afghanistan ayaa lagu dilay askar ka tirsan xukuumadda kaabul wararka ka imaanaya waqooyiga afghanistan ayaa ku waramaya in weerar dhabagal ah loo dhigay tiro askar ah oo ka tirsan ciidamada xukuumadda kaabul ee uu maraykanku ka dhisay waddankaas kamiinka ayaa wuxuu si gaar ah kaga dhacay nawaaxiga magaalada qunduus ee xarunta gobolkaas waxaana lagu dilay ugu yaraan sagaal askari oo ka tirsan ciidamada milatariga xukuumadda kaabul marka laga soo tago khasaaraha gaaray ciidamada xukuumadda kaabul waxay ciidamada mujaahidiinta imaarada islaamiga ku furteen weerarka hub iyo saanad milatari askartii ka badbaaday weerarka ayaa ka cararay goobta lagu dagaalamay waxaana kamiinkan uu ku dabafeelayaa weerarada joogtada ah ee dalka afghanistan ka dhaca kuwaasoo lagu beegsado ciidamada xukuumadda kaabul dhowaan ayay ahayd markii saddex naftii hore oo ka tirsan mujaahidiinta imaarada ay weerar culus ku qaadeen saldhigay ku sugnaayeen ciidamada xukuumadda kaabul gaar ahaan kuwa sirdoonka oo ku yaala gobolka sanjamaan halkaasoo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen boqol sagaal iyo toban askari oo ay ku jiraan saraakiil kuwaasoo ka tirsan xukuumadda kaabul warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan saaka waa naga intaa